mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ee xubno ka socday dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa booqasho rasmi ah ku tegay magaalada baraawe ujeedka booqashada ayaa ahayd in lagu dardargeliyo horumarinta arrimaha bulshada ee degmada gaar ahaana dhinacyada adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha mas-uuliyiinta ayaana kulamo la qaatay maamulka degmada iyo qeybaha bulshada si loo ogaado baahiyaha ka jira loona dejiyo qorshayaal lagu horumarinayo nolosha bulshada degmada mas-uuliyiinta halkaasi tegaya waxaa si diiran halkaasi ugu soo dhoweeyey maamulka degmada iyo bulshada qeybaheeda kala duwana
kusoo dhawaada martima tihiin magaaladiina kusoo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada dadkiina wada jecelyihiin saakii oo dhan idin taagnaayeen dadku intaan way ka badnaayeen saakii xoolaha idinkaa dee diyaaradiina arrimo farsama xaggeeda igu soo daba dhacday saa awgeed marka haddana waad u jeedaan waxba maarata insha allah taala meesha iska bedelin meesha marka aad iyo aad ayaad umahadsantiin insha allahu tacaala magaaladiina kusoo dhawaada qaar ka mid a mas-uuliyiintii halkaasi gaaray ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta u sameeyeen bulshada degmada baraawe waxaan rabnaa inaan idin xaqiijino annagoo ka wakiil ah madaxweynaha dowladda koonfur galbeed halkaan inaan u imaanay baahida bulshada sidii caadigaba noo ahayd inaan iska wareysano degmada maxaa ka dhiman maamulka iyo golaha deegaanka ayaan insha allahu tacaala iyo odayaasha dhaqanka ayaan kuwan qaadan doonaa haddii alla idmo shacabka caasimada soo dhaweynta aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaynaa sidii aad noogu barateen ba anagoo isku duuban waxaan ka wada shaqayn doonaa horumarinta caasimada koonfur galbeed waxaan rabaa inaan idin sheego hal wax labada beri aan joogo inaan rabo gabdho badan oo iskoolka sebtembar bilaabanaayo inay gabdho badan iskoolka isregister gareeyaan hooyooyinka inay gabdhahooda iskoolka keenaan iskool gabdho aan rabaa inaan inta ka sameeyo oo u khaas ah macallimiin gabdho laydin keeno ujeedka safarkaanu siguud talaantaas markii loo gudoomo kadib ujeedka safarkaanu siguud waliba waa safar shaquu magaaladan de caasimadii dowladda koonfur galbeedu in markasta wasiiradii kooya hoologay dowladda gobolaasiil kufuliyo iyo waajiba safaradii unureyn kooy jarnay oo kala lay wali anaadan ku qobod u doomnay shaqo haddii aada lahaytay amni haddii aada lahaytay waxbarasho haddii aada lahaytay arrimo maamul inta baraawe
waa la socoteen heerkaad emarayso wafuud maalin ilaa kan wafuud culus ha timaado waxaa keenaya amniga iyo wasiirka saaxiibka ka shaqeeyay amniga iyo nabadgelyada oo ciidamada dhammaantooda ka wada shaqeeyaan oo haweenay maalin taagan yihiin degmada baraawe ayaa ka mid a degmooyinka fac weyn ku yaala soomaaliya taasi oo ay baahiyo kala duwan ay ka jiraan dhanka adeegyada bulshada